cabdalle khaalid xasan iyo xamse waxay ka mid ahaayeen dhalinyaro soomaaliyeed oo kala duwan oo safar tahriiba ku galay inta u dhexaysa kharduum iyo kaahira hase ahaatee wakhtigu qaarkood uma saamixin in ay dhammaystirtaan hayaankoodaas oo qaarkood waxay ku geeriyoodeen intii ay saxaraha marayeen xamse garaad yuusuf oo ii sheegay inuu ka soo tahriibay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya xilliganse ku sugan magaalada kaahira islamarkaana laba maalmood uun soo mooganaa saxaraha u dhexeeya masar iyo suudaan ayaa iiga sheekeeyey in afar qof oo soomaali ahi ay saxarahaas ku dhinteen warkaasi waa war la hubo annaga groupkaygii group a iyo group b baanu ka ahayn groupkaygii b afar qof aa ka dhintay taasina waa hubaal marka xaggay ku dhinteen afarta qof waxay ku dhinteen magaalo xadka xuduudda udhexaysa suudaan iyo masar oo la yidhahdo aswan aswaan marka saxraa ku taal ha saxraa ku taal marka xagga ka timaadeen waxaanu ka nimi khartuum ayaanu kasoo baxnay habeenkii hore habeenkii labaadna waxaanu kasoo qaadnay socodka akbar xaggaa u socoteen waxaan u soconay masar qaahira ah Een, imise qofa qiyaasti ahaydeen labadiina kooxood labadeeda kooxood min labayo toban qof afar iyo labaatan qof aan hayn marka adoo afarta qof ee naga dhintay mooyaane sideed iyo labaatan qof aan kasoo badbaadnay Een, ma jiraan dad kale oo maalmahan aad maqashay inay wadadaa ku dhinteen dabcan dee qofku markuu safarka noocaasa gelayo dadku waraystaay way jiraan imika labadii cisho saddexdii cisho u dambeeyey dadkii soo galay laba qof group imika sh- daraa soo galay baa i sheegay group kalena waxay sheegeen saddex qof oo kala dhintay afarta qof ee soomaalida ah ee saxaraha ku dhintay ayaa isugu jiray saddex wiil iyo gabadh dhallinyaro ah oo da'deeda lagu qiyaasay ilaa toddobiyo toban jir mid ka mid a hablaha rakaabka ah ee tahriibkaas ku jiray ayaa ka sheekaysay in wiil ka mida wiilasha geeriyooday uu ku qudhbaxay dhabteeda islamarkaana uu dardaaran kaga tegey in hooyadis cafis looga raadiyo gabadhan lafteeda ayaa dhacdadani culays badan ku reebtay taas oo noo suuro gelin weyday in aannu waraysanno haddaba dadka sida dhow ula sheekaystay gabadhan waxaa ka mid ahaa xasan maxamed cabdulaahi uurdoox wuxuu isagu ka soo tahriibay magaalada hargeysa oo uu ka shaqaysan jiray xilliganse wuxuu ku sugan yahay magaalada qaahira oo uu jecel yahay inuu waddamada yurub uga sii gudbo inan ka mida dadkii dhintay la socotay ayaa aan la xidhiidhay oo aan u tegey inantaas waxay ii sheegtay in afarta qof saddex ay wiila lahaayeen inan ay ku jirtay markaa afartaa qof saasay ku dhinteen dadka badankooga hal wiil mooyaane saddexda kalena waxaa dhibaateeyey ama dilkooda u sabab ahaa dadka ka kaxaynaya suudaan ee masar geynaya dadkaasaa laayay sida Waan inantu gartay.
walaala xaqiijtay marka gabadhu waxay kuu sheegtay een, mid ka mid a ama laba qof oo ka mid inay dhabteeda ku dhinteen inan ka mida ayay ii sheegtay inuu dhabteeda ku dhintay oo ay dileen dadka suudaanida ah ee dadka u wada masar marka muxuu ku dardaarmay waxaad ii sheegaysa inuu dardaaran sameeyey intii aynaan idaacadda recordingka bilaabin walaal wuu dardaarmay inantu waxay ii sheegtay inankaasi inuu xoog ugu dardaarmay inay hooyadii cafiso in badan buu ku celceliyay ugu tiri hooye cafi hooye cafi hooye cafi afarta qof een, xaggee ka soo kala jeedaan sida ay kuu sheegeen inanta iyo dad kale la socday een, ee, rag- rakaabkaasi walaal afarta qof hal wiil wuxuu ka soo jeeda hargeysa ayuu ka yimiday hal wiilna wuxuu ka yimiday ceerigaabo inantu waxay ka timiday tuyar oo ay da-deeda igu sheegtay sideed iyo toban jir toddobiyo toban jir waxay ka timiday puntland halka qofka afraadna uu ahaa wiil ka yimid xamar waan gartay inanta caafimaadkeediida waa sidee inanta caafimaadkeedu walaal uu uu- iminka way laban tahay aada bay wanaagsan tahay laakiin shoog baa jira markay sheekadoo kale ka sheekaynayso way isbedelaysaa xalay markaan waraysanayo la joogay siday u joogtay ayay isbedeshay midna markaa wadna xanuun fara badan bay leedahay gariir fara badan bay leedahay naxdin fara badan baa ku jirta een, dadkan ugu badan ee soo maraya waddadan een, xaggee bay ka imanayaan dhinacee bay ka imanayaan walaal dadka ugu badan ee wadadan soo maraa horta hargeysa ayay u badan yihiin dadka aan la kulmayn qaahiro kula kulmay hargeysay dadka badankooda ka yimaadeen sidoo kale burco ayaa iyaduna dad badani ka soo baxaan oo ay yimaadaan marka inta badan somalilan ayay ka imanayaan xamse ayaan weydiiyey ujeeddada keentay in xilligan dalka masar dhallinyaro badan oo soomaali ahi ay u soo tahriibaan masar adigu khad baa iminka ka furmay adigu waddoonya laga raacaa sharci daraa oon dawladda aanay ogeyn dadka gru- khad caynkaas baa loo sheegay oo ay ku baxaan oo mm, qaahira ilaa mm, iska- aliskandariya ilaa mm, italy haraad gaajo garaacis waddada oo laga lumo gaadhiga oo xumaada ama gaadhiga oo lagaa tuuro waa dhacdooyin ay caadi tahay in loo dhinto inta safarkan saxaraha lagu jiro mana jirto cid lala xisaabtamaya dembiga ay sameeyeen taasina waxay horseedday in bil walba ay dhintaan dhallinyaro soomaali ah oo laga yaabo in cidina aanay ka warhayn xasan ayaan weydiiyey haddii uu dhibtan ka warhayey haddana waxa ku dheliyey in uu u badheedho walaal waa run waan maqlay in saxaruu dhibaato leeyahay waan maqlay laakiin marka la eego libiya iyo masar dadka badankoodu xataa kuwa imikay dhegaysanaya waxay aaminsan yihiin inay masar ka dhib yar tahay libiya laakiin waxaan u sheegayaa ismaaciil ow inaanay masar ka dhib yaran libiya ee ay ka adag tahayba maaha sheeko cusub in la soo wariyo dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku dhintay saxaraha hase ahaatee waa dhacdo ay la qabsadeen dhegaha bulshada soomaaliyeed waxaana dhallinyaro badan oo soomaali ah looga gacan haadinayaa waddamada reer galbeedka ama waxay hayaan ugu jiraan in ay gaadhaan nolol dhalanteed ah oo ay ka arkayaan shaashadaha dhexdooda bogaga isgaadhsiinta bulshada ama warar ka soo gaadha saaxiibadood hase ahaatee badankooda waxaa runta u sheega wakhtiga iyo waayaha marka ay waayaan noloshii ay baadi goobayeen islamarkaana ay ku dhacaan gacmo madhan marka ay gaadhaan halkii hayaankoodu ku ekaa